iyada oo maalin uun ay ka hadhsan tahay wakhtiga ay aftida ka bixista ama kusii nagaanshaha britain ee midowda yurub dalkaasi ka qabsoomayso ayaa waxaa in ka badan kun iyo laba boqol oo ka tirsan hogaamiyayaasha shirkadaha waaweyn ee ganacsiga ee britain waxay ka digayaan in haddii britain ay ka baxdo midowda yurub ay imaanayso hubaal la-aan dhinaca shaqooyinka ah iyo baayac mushtarkaba warqadan furan oo ay hogaamiyaashan ku qoreen wargeyska times ayay kaga hadleen fursadaha dhaqaale ee britain ugu jira kasii mid ahaanshaha midowda yurub haddaba waxaan khadka telefoonka ee london aan kula xidhiiray cabdirashiid maxamed siciid maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil oo aan wax ka weydiiyey bal aftidan loo qaadayo dalka britain iyo saameynta dhaqaale ee dalkaasi ay ku keenayso ismaaciil runtii dood aada u culus oo ganacsatadii saamaysay oo dadkii bulshada caadiga ahaa saamaysay oo dadkii soomaalida ahaa ee yurub degan ama u k degan saamaysay ayaa runtii ingiriiska ka socota ganacsatadu way kala qaybsan yihiin kuwo aaminsan in dhaqaaluhu uu burburayo haddii ay waddankan britain ay ka baxdo yurub in shaqala shaqa la-aan badan ay dhacayso ganacsato badan oo caynkaas oo waddanka ahi way jiraan runtii waxaa kuwaasaana u badan baa la odhan karaa kuwaa le dhaqaaluhu wuu burburayaa laakiin waxaa kaloo jira ganacsato kale oo la odhan karo maaragtay kuwa yaryar ama ganacsiga yaryar u badan oo leh sharciyo aanan u baahnayn ayaa yurub nagaga yimaada oo ganacsatada yaryar saameysa oo maaragtay xuquuqo badan ama meelo badan oo ay shaqo badan ay qabsan lahaayeen lugaha ka xidhay annagu haddaan dahabshiin lahay annagu cid walba dhexdhexaad baan unahay runtii yurub waa ka shaqaynaa qasab haddii ingiriisku yurub ka ka baxo saameynteeda way leedahay laakiin mar walba wixii sharciga uu soo kordhiyo cusubi ayuun baanu raaci doonaa hadii alla ka dhigo doorashadii markay birto dhacdo mudda dhowr sano ugu yaraan ayaa kala guur uu imanaya marka macnaheedu maaha berito haddii la codcodka loo baxo oo jimcaha go-aanku soo baxo sabtidaba yurub ingiriiska wuu ka baxay lama odhan karo hadii buu ka baxa weeyaane dhowr sana ay qaadanaysaa kala guurku haddaynu ka horeyno qoladan ganacsatadan waaweynee u ololeynaysa tusaale ahaan qolada qolo ka mid waxayba dalabkooda ku qoreen wargeysyada qaarkood ay leeyihiin haddii britain ay ka baxdo midowda yurub waxaa iman doontaa hubaal la-aan dhinaca shaqooyinka ah iyo baayac mushtarka qoladaasi waxyaaba ugu waaweyn cuskanayaan maxaa ka mid a qodobada ay taabanayaan ganacsatadaas waaweyne waxa weeyaan sidaan kuu sheegay sharciyada yurub ee ganacsiga oo kale sideed iyo labaatanka wadan meelo badan baa waxaa laga dhigay isku mid iyadoo wadamadii yurub ay haddana yihiin wadamo madax banaan oo ingiriisku madax banaan yahay oo talyaanigu madax banaan yahay oo faransiisku madax banaan yahay oo jermalku madax banaan yahay ayaa haddana waxay ku heshiiyeen qodobo ama sharciyo isku mid ka dhigaya adigoo ama faransiis jooga ama jermal jooga ama ama talyaaniga joogaba ha ahaatee isku mid ka dhigaya macnahedu waxa weeyaan haddii shirkada hebel ay jermalka ka shaqayso oo ay doonayso shaqaalaheedii jermalka ay faransiiska geyso ama ingiriiska keento waxay la mid tahay un qof wadankii u dhashayo diyaaradun buu soo raacaya shaqadii markiiba uu bilaabaya waxa ma jiraan maxaa la odhan jira af soomaali ahaan customskii ma jiraan ama controlladii wax lagu baari jiray ma jiraan ama wixii oo dhani ganacsigii si toosa ayuu kala gudbayaa marka sideed iyo labaatanka wadan sidaasay ku heshiiyeen wax ganacsigii isku mid ka dhiga meelaha qaar waad la socotaa oo lacag isku mid ba isku mid ah bay qaateen inkastoo aan ingiriiska aanu ku jirin marka taasi ganacsatadan ka baqayaan ay leeyihin waxaas haddii la waado dhaqaalaha iyagii ama bacmushtariga aanu ka shaqayn jirnay ayaa ayaa ayaa khasaara soo gaaraya si kooban haddaad u eegtid qoladan kale ee iyaga laftoodu leh dantu waxay ku jirtaa dhaqaalaha britain in laga baxo kale iyaga arrimahay sida gaarka u taabanayaan ay ku doodayaan ay leeyihiin taasaanu midowda yurub uga tegayna maxaa ka mid a ganacsatada waxaa ganacsatada kamid a qaar waxay leeyihiin marka ugu horeysa baarlamaankii ingiriiska ayaa aan go-aamadii o dhan wada gaadhaynin qaar baa yurub nagaga imanaya bay leeyihiin waxay leeyihiin qaar ganacsatadaasi annagu sideed iyo labaatan waddan kama shaqayno waxaanu ka shaqaynaaba ingiriiska oo keliya waayo baa markaa sababta sharci sideed iyo labaatan waddan ka dhexeeya uu noo saameynaya sababta waxay leeyihiin ciddii aanu dooranay ingiriiska ka dooranay ee aanu u codaynay iyagu sharciga noogu sameyn waaye inay cid kaloo yurub joogta noogu samaynaysaa maxay yihiin waxay leeyihiin shaqaalo badan badan baa yurub ka imanaya ama dad badan baa yurub ka imanaya oo dadkii waddankan ingiriiska u dhashay shaqadii ka qaadaya marka iyaguna qodobo noocaasa oo ayay higsanayaan oo inta badan ah waxaanu doonaynaa inaanu dal madax banaan oo ingiriis la yidhaahdo ama u k la yidhaahdo adduunka berigii hore ka jiri jiray inuu inaan ku hoos noolaano aanaan yurubna xukumin kuwaasna dood noocaas ay akriyaya lakin runtii bacmishterigu markaa way ku yar yihiin bacmishterigu waxaad moodaa inu badan yihiin dhinaca kale dood baa ka socota oo si furan baa loo doodayaa bal maxaad is leedahay dadka soomaalida ahi doodan ka socota britain ee qolo walba aragtidooda kusoo dhiibanayaan kii ogol iyo kii diidaniba way ka baran karaan runtii ismaaciilo walaal doodani ingiriiska waxaad moodaa in si xalaala oo furan ay dadku ay uga doodayaan ra-iisal wasaarihii baa le ha lagu jiro wasiiradiisi qaar ka midana waxay leeyihin maya waynu ka baxaynaa haddana way wada shaqaynayaan scotland ayaa le aynu ku jiro yurub dadkii scotland deganaa dadkii kale gobolada kale ingiriiska deganaana badankooda waxay leeyihiin aynu ka baxno oo weliba xagga maaragtay uk england u badan faamiliyadii iyo qoysaskiibaa dadkii walaala ahaa ay ku qaarba dhinac aaminsan yihiin way u eg tahay haddii ay u k ka baxdo scotlandna inay odhanayso waanu ka baxaynaa markaa u k taana scotland go-aankeeda way leedaha wa wa waa la ixtiraamaya haddii scotland tirada ana u k waan ka baxaya scotland baa go-aanka iskale w cid walba iyadoo madax banaan oo aan qof qof la khasbaya jirin ayaa haddana laysu caqli celinaya oo doodii la dhegaysanaya oo jaraaidkii baa kala qaybsan qaara ay leeyihiin aynu ku jiro aynu ka baxno kaasi wuxuu ahaa cabdirashiid maxamed siciid maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil oo isagoo london jooga khadka telefoonka igu warramay wuxuuna ka hadlayay aftida la filayo in maalinta berito laga qaado dalka britain oo dadka ku nool dalkaas la weydiinaya inay kasii mid ahaadaan midooda yurub iyo in ay ka baxaan halkaad kala socoteena waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga e v o a